waa arrimo muddo soo socday weeye oo mar hore bilowday oo ahayd in la abuuro suuq afrika ka dhexeeya suuq ganacsi oo afrika oo dhami ay u furan oo afrika ay isu furan tahay oo ay leedahay suuq xor ah marka proceska ama dariiqa lagu gaaraya miduu soo socday heerar badan buu soo maray shalay ayaa ayaa marka madaxweynayaashii afrika isu yimaadeen oo la saxiixay heshiiskii lagu asaasi lahaa suuqa xorta ah ama halka suuq ee africa wasiir ma laga fikiray sida arrintaasi ay suuragal ku noqon karto waayo afrika konton iyo afar dowladood oo dadkoodu kala tiro badan yihiin dhaqan ahaan kala duwan qaarkood xuduudo kala xirxiran leh oo aan baasaboorradooda u socon karin intooda badan waxaasoo dhan ma laga fikiray siday suuragal ku noqonayaan waa dariiq muddo dheer soo socday heerar badan buu soo maray waxaa isugu yimid dad aqoon-yahana keli bishii lasoo dhaafay keliya waxaa magaalada kigali ku kulmay wasiirada ganacsiga waxaa ku kulmay wasiirada cadaaladaha iyo sharciga ministries of justice waxaa ku kulmay wasiirada arrimaha dibadda waxaa ku kulmay madaxweyneyaasha ugu dambeystii saxiixay waa waa bishan keliya iyo kigali waxaa kaloo ku kulmay aqoon-yahano farsamo yaqaana technical people oo oo wasaaradahaas oo dhan ka socda oo waxaasoo dhan fiiriyey oo ka fekeray xaqiiqada kale oo jirta waxa weeye iyadoo intaa tilmaantay oo dhan ay jirto ayaa haddana ganacsigu hadda ka jira mathalan soomaalidu wadamo badan bay ka ganacsadaan kenyay ka ganacsadaan tanzaniya ka ganacsadaan zambia ka ganacsadaan south africa ka ganacsadaan marka waxaa dhib yaraanaya mudaha dalal badan oo afrikaan ija waa bilaabeen oo kamid yahay rwandadan oo kenya kamid tahay in aan maxaa la yidhahdaa dalkooda visa lagu soo gelin oo hadda kenya iyo rwanda iyo waxay sharciyeeyeen in qofkii afrikaan oo imaanaya uu uu aeroboortka un kasoo dego sida ay dalalka kale waagi hore la lahaan jireen xiriirkaas marka waxaa la dhib yareynayaa visayaasha waxaa la dhib yareynayaa in qofkii doonaya inuu baaxmushtar ka sameeyo dal kaleeto uusan aan aan caqaba carqalada loo sameyn aan caqabada loo sameyn oo u degi kara mathalan adiga waxaa rabtaa inaad sharikad aad leedahay ay ka samaysato business meel africa kamid ah marka hadda ka bacdi sharciyada kuwa ku ogolaanaya waxay noqonayaan kuwa la la sahlay oo la dhib yareeyey wa waa gartay soomaaliya hadda waxay ku jirtaa xilli dib usoo kabasho oo dowladnimadii iyo horumarkeedii iminkunbuu amba qaadaya oo bilaabmaya maxaa faa'iido ugu jira suuq xoroo afrika ayaa la xilligan oo kale dadka soomaalida ahi waa dadka ugu ganacsiga horeeya africa soomaalida waxaa lagu tilmaamay inay yihiin dad very entrepreneuria hal abuur ganacsi wadamo badan ha hal abuur ganacsi leh marka suuq xori inuu jiro iyagu wuxuu u dhib yaraynayaa sharikaadkooda iyo maalgashigooda iyo inuu inuu inuu sahlanaado dhanka soomaaliya ama dalkii gudihiisa waynu soo kabanaynaa waa run laakiin haddana haddii aynu helo suuq africa oo dhan ka dhexeeya waxaa laga yaabaa in aynu helo maalgashi dalkeenna la gashado badihiisa beerihiisa iyo xoolihiisa iyo wixii lamid ah dabadeedna ay dadkeenu ka helaan shaqo waxaa laga yaabaa inay noo noqoto dariiqa ugu dhow oo aynu warshadaynta iyo horumarinta beeraheena iyo bisinesyada eedabaheena aynu ku aynu ku horumarin karno wasiir waxaa jiray higsi qaaradda afrika u yaalay oo ah in labada kun saddex iyo lixdanka marka la gaaro qaaradda la doonayo inay noqoto meel noloshu fiican tahay colaadey aanay ka jirin horumarsan dadkeedu nolol ku nool yihiin dunida kale la jaan qaadayaan marka waxaan u gartay heshiiskan la gaaray wuxuu ka mid yahay aas-aaska higsigaasi hore loo degsaday africa aaday uga dambeysaa adduunka adduunkii bay lasoo lasoo qabsanaysaa adduunka kaleo dhan wuxuu wuxuu lahaa waa hore ogaaday iyagoo maxaa la yahada naga dhaqaalo badan haddana waa hole ogaadeen suuqa isu furani inuu horumar leeyahay waxaa jira suuqa midooda yurub waxaa jira suuqa midooda north america nafto yaal dhahaa waxaa jira kuwa pacifiga waxaa jira kuwa dalalkan maaragtay iseshiyaanka isu furan ansoon marka inagu waxaasoo dhan baynu la qabsanayna hadda china ayaa iyadu hadda rabta adduunka oo dhan inay maaragtay one belt one road ama iyo dariiqa midka waxa la yihahda sababtay inay samayso marka afrikaankii waxay ku baraarugayaan in xoogooda iyo tabartooda ay ku jirto in ay suuq mida samaystaan markay suuq mida samaystaan kasokow in baayac mushtarkii uu iyo faa'iidadiisii iyagoo dhan gaarayaan laakiin waxay kaloo yeelanayaan blocks ku mid ah oo dalalka adduunka sida yurub oo kaleeto iyo chiiniiska kaleeto hal cod ayay kula gorgortami karayaan waxay kaloo arrintaani ka mid tahay hamiga ama hiigsiga laba kun iyo lixdan iyo saddex afrika ay rabto inay gaarto oo ah in waktigaas la gaaro africa oo xuduudaheedu isu furan yihiin dadkeedu caafimaadka aqoonta nolosha kulli ay heer sare u qaadeen oo meel kastoo afrika ka mid ay tahay meel barwaaqo ka jirto marka hiigsigaas si loo gaaro waa in la fuciyaa la yidhi waxyaaba badan oo sharci ahaan ama ama qaab dhismeejo ahaan looga gudbo caqabadaha hadda jira ugu dambeyntii wasiir magaalada kigali aad joogtaan ma ku aragteen soomaali ku nool ama ku ganacsata inteesa la egtaa soomaalida halkan joogta oo ka dhaacmushtartaa ma badna laakiin waana lacag waana aad bayna uga shaqaystaan laakiin waxaa la kulanay dad badan oo soomaaliya ka yimid qeybo kala duwan qeybaha caafimaad ka socda ka socda maaragtay wasaaradaha qorsheynta ka socda wasaaradda qorsheynta ee dowladda federaalka iyo wasaaradaha qorsheynta ee gobolla maaragtay gobollada soomaaliya ka jira oo isla socda kuwa wasaaradda caafimaadka socda wasaaradaha caafimaadka isla socda kuwo kaloo u yimid inay ay ka bartaan rwanda waa aragnimadooda sida loo maamulo waxaan la yidhahdo civil service commissions ama shaqaalaha dowladda rayidkaa siday u maamulaan maaragtay sida loo maamulo ama loo horumariyo